waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa talaado bisha augasta ay tahay saddexiyo toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn dhakhtar ku dhawaaqay inuu la tartami doono wasiirka socdaalka dowladda federaalk ee dalkan australia tony berg oo uu ku qabsan doono kursi laybarku inta badan ay qaataan oo la yidhaahdo watson ee magaalada sydney kooxaha u ololeeya xuquuq bini-aadankuna waxay ku boorinayaan adduunka oo dhan in la ixtiraamo shuruucda dagaalka iyadoo toddobaatan iyo shan sano ay ka soo wareegatay xeerkii loo bixiyey xeerkii geneva dor siyaad basyuni ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay inuu noqonayo kii ugu horreeyey oo musharax madax bannaan oo la filayo inuu ku tartamo kursiga laybarka ee galbeedka magaalada sydney iyadoo dagaallo ay ka socdaan khaza dhakhtarkan oo afartan iyo afar jira kana tirsan bulshada muslimiinta ee degan koonfur galbeed sydney ayaa waxa uu la tartami doonaa oo kasoo horjeesan doonaa wasiirka socdaalka dowladda federaalka tony berg iyagoo ku tartamaya kursiga la yidhaahdo watson oo ah kursi ay degan yihiin dad badan oo dhaqamada kala duwan ka soo jeeda caadiyanna kursigan ayaa ah kursi laybarka aan inta badan lagu qabsan dor basuni ayaa sheegay inuu u ololeyn doono afar arrimood oo waaweyn oo isaga ku haya kuwaas oo ay ka mid yihiin maciishada guryaha waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha reer falastiin dowladda albanisi ayaa doonaysaa inay yaraysa ama xadido xayeysiinaha lagu xayeysiinayo khamaarka iyadoo markii hore laga filayey inay gebi ahaanba mamnuuci doonto tan ayaa kasoo horjeeda ayaa la yidhi talooyin uu bixiyey guddi baarlamaan sanadkii lasoo dhaafay dib u eegidda ballaaran oo baarlamaanku uu ku sameeyey arrintan ayaa waxaa madax u ahaa ayaa la yidhi xildhibaanada laybarka ka tirsaneyd piet mary oo geeriyootay iyadoo guddigu uu kula teliyey dowladda inay gebi ahaanba si tartiib tartiiba u baabi'iso xayeysiinta khamaarka muddo saddex sanaa laakiin dowladda ayaa hadda doonaysa in qaybo ka mida xayeysiinahaas ay mamnuucdo iyadoo biil shorton oo ka tirsan xisbiga laybarku uu sheegay in khamaarka iyo dakhliga ka dhasha ay muhiim u yihiin in warbaahinta ay markaasi sii jirto oo aysan kicin bulshooyinka aboriginaalka ee gobolka victoria gaar ahaan ururo caafimaad oo ay leeyihiin ayaa sheegay inay aada uga walacsan yihiin in dowladda victoria ay hadda ka baxday ama ka noqotay qorshe ay ku doonayso inay kor u qaado da-da caruurta dembi loo qabsan karo oo afar iyo toban laga dhigi lahaa caruurta hadda toban jirka ayaa dacwooyin lagu soo oogi karaa xukunna lagu ridi karaa lana xiri karaa australia oo dhan markaa laga reebo northern territory halkaas oo da-da caruurta ay dembi ku geli karaan kor loo qaaday oo la gaarsiiya labiyo toban sano bishii augosta sanadkii lasoo dhaafay kooxaha u ololeeya xuquuqul bini-aadanka iyo qareemada ayaa sheegay in toddobaatan iyo shan guuradii ka soo wareegatay heshiiskii caalamiga ahaa ama taariikhiga ahaa ee geneva convention loo bixiyey ay tahay in lays xasuusiyo baahida loo qabo in xeerkaasi lagu dhaqmo gaar ahaan iyadoo colaadaha adduunku ay sii kordhayaan xeerka geneva ayaa ka koobnaa afar heshiis oo waaweyn oo lagu tilmaamay inay yihiin shuruucda dagaalka taasoo xadidaysa waxyaalaha kooxaha dagaalamaya ay sameeyaan oo ay ku jirto shuruudo la xiriira in markaasi la difaaco ama la badbaadiyo dadka shibilka sidoo kale dhakhaatiirta iyo shaqaalaha gargaarka xiliyada dagaalka taliyaha sare ee ciidamada ukrain alexander zerski ayaa sheegay in howlgalka ay ka fulinayaan gobolka kurska ee rushia ay keentay in ciidamada ukrain ay qabsadaan kun square kilomitr oo dhulka ruushiya ah ukrain ayaa weerar lama filaana ku qaaday gobolkaasi galbeedka ruushka ee kurska la yidhaahdo talaadadii lasoo dhaafay iyagoo oo qabsaday dhowr goobood oo la degan yahay tan ayaa noqonaysa weerarkii ugu weynaa oo xadka ay kaga gudbaan yukrainiyiintu ayna galaan ciidda ruushka wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in weerarkan uu yahay daandaansi aad u ballaaran waxaana uu ku amray ciidamada ruushka inay ciidamada ukrain dhulkooda ka saaraan madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay in raashiya ay dagaal iyadu dadka ku soo aaday markii hore haddana dagaalkii iyada dib loogu celiyey saadaasha hawada barito oo markaasi arbaca magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo kow iyo labaatan sydneyna waa roobab iyo sagaaliyo toban halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo lix sent oo lacagta maraykanka ah ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho